waxaan rabaa inaan caalamka u cadayno inaanan annagu ahayn mucaarad odayaal igu horreeyey baa waxay sheegayeen mucaarad mucaarad ma nihin annagu sidii maamulkaas meeshaas looga yegleelay ilaa marxaladda hadda lagu jiro waxaan raadinayna masaalxad iyo nabad ayada oo nabalaynayo oo nala tarxilayo kismaaya ninkii ku dhashay oo aabihii ku dhashay laga tarxilayo oo guryaha iyagii lixdankii ka hor aan lahayn la duminayo baan anagu nabad raadinayna marna mucaarad maana noqon ereygaa marka mucaarad waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan mucaarad ahayne wax mujtamaca soomaaliyeed u shaqeeyo oo mas-uuliyad ah iyo wax beel caalama oo mujtamaca soomaaliyeed dantiisa ka marqaatina oo goobjoog ka noqdaa weyne hadda weli waxaan diyaar u nahay ayadoo ay laynti socoto oo ay barakintii socoto weli waxaan diyaar u nahay nabad waxaan rabnaa inaan caddayno maamul la yidhaaha juba baa kismaayo ka jiro gobolka gedo oo ah gobolka labaad oo soomaaliya ugu weyn sideed iyo tobanka gobol oo ka kooban lix degmo oo dawladda militariga ahayd ay kaga tagtay iyo ilaa saddex degmo oo dib ka dhisantay wax maamul juba la yidhaahdo oo gaaray oo ama dhaqaalo ah ama amni ah ama arrin ah ama watashi ah oo ay gaarsiisay ma ay jirto waa la go-doomiya dhinacna diyaaradaha ka garaacayo dhinaca kalena ganacsigii baa ka xihan nimankaa magaalada kismaayo jooga oo dekeda iyo ayroboorka dhexdooda jooga oo qofkii uu imaado ku dilayo dadka kalena dhibaatada iyo kaaya ku dambeeya waxaan leenahay adduunku fiiro gaara hawlahaada anigu wuxuu u eeganayo ma garanayo odayaasha sida waxaan leeyahay nabad in badan baad ku dhawaaqdeen ood raadiseen ood raadiseen haddaad nabad weydeen nabad waa weyna afkiinu ha karo ilaa labada kun iyo labayo tobankaad lahaydee nabad baan ku maqanahayo shir baa dhacayo iyo berri baan la baxayaa annaguna kurumahan ku jirna maalinkiina diyaarad baana garaacda habeenkiina kanaacaana cunto waxaan leeyahay afkiinu ha karo beesha caalamkaoo laga cabsoonayo dhulka mara dhulka annagaa iskale masaalaxaad haddaan ku weynana muruq baa looga xoreeye gumaysi rijim oo caddaan ahoo kufri oo kor baa laga xoreeye talyaani iyo ingiriis ah kuwan madmadow iyo kuwan dalka yimid masaaxada dalka iyo mujtamaca dalkale haddayna kula shaqaynayn cabsi ilaahay baaloo la raalligeliyaa afkiinu ha karo dadka kismaayo jooga ee go-doomiyey gelo oo go-doonka ka dhigay oo ganacsigiina ka xiray maamulkiina ka xiray nidaamkiina ka xiray saldhigga magaalabadaxda gobolka gada garbaara ee gaarigii guliiska looga soo dhiibay jarnal waxaa la geysta kismaayo ninka maamulka garbaara u shaqeeya waa lugeynayaa degmo soomaaliya ah magaalo madax ma ah degmo soomaaliya ah oo la xoreeyey oo aan waxa weeye ikaaniyaadkii dawliga ah uusan gaarinna ma jiro gaalkacayuu gaaray buntland maamul weeye baa nahay yidhahdeenoo waa gaaray meesha la yidhaha yurkub oo gobolka gadad ka tirtan baa la geeyey gaadiidkii buliiska iyo mujtamacawada loogu adeegahayay ma aqaana meelay odayaashanagu adkayn dalaadihin iyo meel aad ka baqaysaan baqdin ilaahay baa iska lehay haddaad nabad ka weydan kismaayo afkiinu ha karo nabad waa weyna dadka iyagu waa lalaynayaa waxa weeye warukaadiyaa leedan waa idin salaamayaa boqol toban iyo afarta waa sidaa u yoorkay